halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dadka hawada naga dhegaysanayo waa aroornimo salaasaa bisha juunna waa afar iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo sahre ciidle
qodobada idaacaddeeda saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mida ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake oo beeniyey in madaxda soomaaliya ee haatan ay markay doorashada noqoto uga fursad fiican yihiin musharaxiinta kale waxaanu sheegay in lasoo dooran doono qofkii xilkaasi u qalma haddana qofkii isdhahaa hadda dadka joogaa fursadda haystaan uga soo noqonayaan runtii waa khaldan yihiin baashan shacab la tobanaya ma aha oo doorasha oo dad gaaraya go-aan waxay ku cabirayaan xaalad dalka taaganyahan waxay la soo maray waxa soo socda yani dadkay u arkaan inay u qalmaan unbay dooran doonaan haddii layiraa waraysi gaara oon ra'iisul wasaaraha la yeelanay ayaan idiin haynaa waxaan kaloo idiin haynaa donald trump sharaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee maraykanka oo toogashadii gobolka florida ka dhacday kadib mar kale soo jeediyey in si kumeel gaara loo mamnuuco in muslimiintu ay soo galaan maraykanka waxaa kaloo aad maqli doontaan tirada dadka ku dhintay roobab xooggan magaalada hargeysa shalay toole ka da'ay ciyaare iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay inaanay ilaa immika jirin caddayn rasmiya oo muujinaysa in ninkii toogashada ku dilay sagaaliyo afartan qof baar ku yaala magaalada orlando ee gobolka florida uu ku lug lahaa fal argagixiso oo dibadda laga soo agaasimay madaxweyne obama wuxuu sheegay in hay-adaha ammaanka ee maraykanku ay weli ku jiraan wejigii hore ee baadhitaankooda islamarkaana ay weli socdaan dadaallo lagu darsayo macluumaadka la helayo madaxweynuhu wuxuu raaciyay intaasi ku daray in ninka dilka geystay uu magaciisu ahaa cumar sadiiq matiin oo sagaal iyo labaatan jir ah uu ahaa muslin maraykan ah oo ay dhaleen waalid asalahaan ka soo jeeda dalka afghanistan war ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka magaalada washingtonna waxaa lagu sheegay in madaxweyne obama uu tegi doono magaalada orlando ee mushaqadu ka dhacday maalinta khamiistaasi ugu tacsiyaday ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii weerarkaasi ku dhaawacmay
kumanaan dada ayaa ka qaxaya magaalada faluuja kadib markii ay heleen marin aamina oo ay kaga bixi karaan halkaasi oo ay ciidamada ciraaq u suurtogeliyeen iyagoo magaaladaasi dib uga qabsaday kooxda isis sida laga soo xiganayo xidhiidhiyaha howlaha biniaadaminimada qaramada midoobe ugu qaabilsan ayaa sheegtay ugu yaraan saddex kun iyo saddex boqol oo qof inay isniintii shalay magaaladaasi ka qaxeen iyaga oo ku biiray in ka badan afar kun oo qof oo iyaguna ka baxay magaalada wiiga dhammaadkiisii kumanaankaasi qof ee firxadka ah ayaa maalmaha soo socda la filayaa inay socodka kusii jiri doonaan iyagoo aada ugu baahan in kaalmo bini'aadanimo loo kaalmeeyo dadkaasi badankooduna waxaa laga yaabaa inay tegi doonaan toddobi iyo labaatan xero qaxooti oo laga bineeyey gobolka alambaar ee dalkaasi ciraaq
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay aan ku bilaaba ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay aada uga xun tahay toogashadii sagaal iyo afartanka qof ee maraykanka ay ku dhinteen ee ka dhacday goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada orlando ee gobolka florida ra-iisul wasaare sharmaarka ayaa xarunta v o e da shalay tan ugu soo booqday isagoo waraysi uu siiyey v o e dana kaga hadlay arrimaha doorashada soomaaliya iyo inuu yahay musharax iyo in kale haddaba falastiin axmed iimaan ayaa ugu horeyn waxa ay waraysigaasi ku weydiisay sida uu warko toogashadaasi ka dhacday orlando florida
arrin aad noogu naxa weeyeen waa runtii arrinta maalin kasta annaga aan wajahno oo waxyaabaha dal ahaan iyo dad ahaan aan maalin kasta la diilgaraynayno soon kasta aan la diilgaraynayno maalin kasta waqtiala dad lagu galaa lagu laayaa fakar argagaxiso oo khaldan oo runtii laleeyahay diin bay salka ku haysaa aan diinna salka ku hayn ayaa ummaddii lagu laaya waxaa halkaa ka dhacayna waa saas waana runtii aad baan u dhaleeceynaynaa waa ka xunnahay dowladda mareykanka waa uga tacsiinayna runtii in waxyaabahaas ku dhacay dadka waxaan geysanayana meel kastoo ay joogaan waxay la tahay dowladda soomaaliyeed dowladda mareykanka dowladaha adduunka o dhan inay iska kaashadaan waa si fakarkan loogu hortagi karaa waxaa la joogaa bishii juun een, waxaa hartay een, july agostna waqtigii dowladda uu kaga ekaa Een, muddadaas sii hartay ma lagu dhammaystiri karaa howlaha yaala waa ku dadaalaynaa runtii in lagu dhamaystiro Eh, waxaan rajaynayaa runtii annaga dhinacna waa kasoo dhamaatay waxa aan xataa magacawnay guddiyadii federaalka iyo kuwii gobolada waxaa hadda rajaynaynaa in ayaga tababar loo furo sidii loo sameyn lahaa dhinaceedna wax alla wixii ku harsanaa ee runtii waxaa harsan oo keliya shirka hadda lasoogu imaanaya labaatanka ilaa laba iyo labaatanka baydhabo in lagu dhammaystiro odayaasha liiskooda wixii adigu markaas wax soo xuli lahaa soo xuli lahaa taas dii lamaystiro wax damboona waxale ma leh waxaa harsan waxa weeye in lasoo xulo een, ergadii doonan lahayd een, baarlamaanka iyo kuraasta baarlamaanka iyo in la diyaariyo amnigii iyo runtii waxyaabihii kaleeto o dhan logistically loogu talagalay in dadkaas isugu keeno caasimadaha go- dowlad goboleedyada ee loogu talagalay doorashooyinkana ka dhacaan sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobanka madaxweyne xasan sheikh een, waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqaynaysa inay dalka gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah waa ay dhici weysay een, waana qarsantiin inay dhici weysay Mhm.
sababtay rabta waa ku dhici weysay een, yaa qaadanaya mas-uuliyadda ma mid guud ah mise waa mid gaar oo la dhihi kara ama madaxweynaha ka mas-uula ama baarlamanka ka mas-uula yaa qaadanaya mas-uuliyaddaas inay dhici weyso doorasho runtii horta aniga hadda waxaan ka hadli karaa keliya intii aan joogay waqtigii aniga hadda waxaan joogay sanad iyo bar markii aan imid ee wasaaraha hadda laga dhigay een, markii muddo aan joogin waa noo muuqatay inaysan dhici karin hal qof iyo hal cod waxaan ku dadaalnay inaan aan soo bandhigno inay socon karin hal qof iyo hal cod wixii soo dhici waayey aniga hortay waxay la tahay waxaa roon in la warsado dadkii hortay joogay Ee, su-aalahaas waxay ku haboon yihiin wasaarayaasha ugu horreeyay iyo madaxweynaha runtii waxyaabo duruufo badan ama amni ha aato ama wax kaleeta haato ayaa sababay laakiin meesha markaan imaanay runtii waxaan ku tallaabsanay wixii aan isdhehayna markaas dadku waa loogu tallaabsan karaa dadku nixi toban ma la fili karaa in labada kun iyo labaatanka sida haddaba aa ku heshiiseen ay doorasho dhici karto waa waa kuba oo badan tahay sababtoo ah annaga hadda madasha soo socota iyo tan ku xigtaba waxaan ugu dhegi doonaa haddii la yidhaahdo qorshe ku saabsan labaatan- labada kun iyo labaatanka sidii loogu gudbi lahaa qorshahaas waxa weeye roadmap soo jeedin ah oo la rabo dadka yimaada berito ee u noqon karto source fiican ee u isticmaalaan sidii tallaabooyinka ay qaadi lahaayeen ee looga bixi lahaa in doorasho guud dalka ka dhacdo n adigu ma tahay musharax
anigu dee hadda weli aan tashan laakiin waa si dhaqso ah haddii leeda u gaari doonaa go-aankaas insha allah waan rajeynaya haddii aan musharax noqdan inaan u caddeeyo ummad soomaaliyeed haddii kaletana runtii labada marba inaan u caddeeyo insha allah n markii labaadaa ra-iisul wasaare noqotay soomaaliya ka noqotay waa waxaan hore u dhici jirin n adiga kaadib dowladdii kaa dambeysay n iyo ra-iisul wasaareyaal badan oo kaa dambeeyey iyo madaxdu waa is qabsadeen maxay tahay adiga waayo aragnimada gaarka ah oo aada isticmaalaysid si khilaaf adiga iyo madaxweynaha uusan u dhicin runtii horta eh, sideedaba dee ninkii saddexaad oo imaadaa dhaxaa cadaana dhaqanka ma aha qofka saddexaad iyo waxyalaha inay isqataan sababta waxa weeye dee runtii meel khatar aan gaaray ee isqabashada runtii dhaawaxay gaarsiisay dowladnimadeena iyo habka adduunka unoo arko Een, waxaan ku dadaalnay runtii hadda halkii sano iyo barkii aan joogay in waxyaabaha muhiimka oo dhan siyaasadeed ayadoo aan la iskhilaafin in aan compromise wixii ah laga sameeyo midna waa muhiim adigu dee dalka dhibka taagan waxaa ka mid ah siyaasadda ra-isul wasaare waxaa keena xisbi xisbi ayaana ku haya baarlamaanka soomaaliya saa ogsan tahay xisbi ma jirin een, madaxweyne la dooranaya madaxweynaha soo magacaabaya marka claritigaas aan jirin roolka madaxweynaha iyo roolka wasaaraha horta waxay keentay in ay isqabtaan waxaan ku dadaalaynaa hadda haddii la yidhaahdo waxaa fursad ahayd dastuurka dib u eegsiis in la fiiriyo sidii waxaa lagu qeexi lahaa looga bixi lahaa khilaaf dambeeto iyo inay yimaadaan waan rajaynaynaa haddii la yidhahdo next mandatka inay sida dhaawan doonto ma isku aragtaa inaad tahay nin dulqaad badan waa dulqaad dalka u baahan
n waxaa la sheegaa haddii hadda adigu aad musharax noqoto adiga madaxweynaha waxaa la sheegaa in aad xiriiro leedihiin maadaama aad xilkii haysaan n inaad ka dhaqaalo badan tihiin musharaxiinta kale oo ay fursad idin siinayso aad saameyn ku yeelan kartaan labada gole aqalka sare iyo aqalka hoose ee lasoo dhisi doono n fursadda markii la fiiriyo shaqada hadda aad haysaan iyo dhaqaalihiina iyo saaxiibada caalamka aa ku samaysan kartaan ma isleedaha waxay idin siin kartaa haddii madaxda dowladda hadda jirta ay musharaxiin noqdaan fursad ka badan musharaxiinta bannaanka taagan umalinayo ogson tahay tii hore ee labadii kun iyo labadii tobankii madaxweyne ra-iisul wasaare guddoomiye baarlamaan intaba dooc siyaasadeed oo ku jira runtiina waxay la tahay waqtigaa siyaasadda waa ka sahlanayd sida hadda ay tahay sababtoo ah hadda doorasho kuwii kun qofood ayaa soo dooranaysa waagaas hal oday dhaqaaladeena kaliya qorayay saasoo tahay intii markaas ku jirtay musharaxa siyaasadeed ma aysan kusoo noqon haddana qofka isdhahaa hadda dadka joogaa fursadda haystaan way soo noqonayaan runtii waa khaldan yihiin baashan shaan la tabanayo ma aha waa doorasho waa dad gaariya go-aan waxay ku cabirayaan xaalad dalka taagaya waxay la soo maray waxa soo socda yani dadkay u arkaan inay u qalmaan unbay dooran doonaan haddii la yidhahdo
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaake oo waraysi siiyey laanta af soomaaliga idaacadda v o a waraysigaasi qayb kale oo ka mid ah waxaad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada galabnimo halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington
waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay toogashadii ka dhacday magaalada orlando ee gobolka florida ee dalkan maraykanka ay ku dhinteen qof ayaa imika noqotay mid si weyn ay u hadalhayaan musharaxiinta madaxtinimada maraykanka ee labada xisbi ka socda ninka u muuqday inuu noqonayo musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu si kumeel gaara loo joojiyo muslimiinta imanaysa dalkan maraykanka donald trump waxa uu sheegay marka lay doorto waxaana kiin doonaa muhaajiriinta ka imanaya meelaha dunida si kumeel gaara ay meelahaasu ay ku jiraan meelaha argagixisada ay ka jirto ka dhanka maraykanka yurub iyo xulafadeennuba ma sii wadi karno inaan dalkeenna in dalkeenna ay ku soo burqadaan kumanaan kun oo la fikir uu yidhi ninka dilaaga ah ee ka dambeeyey toogashadii orlando dhinaca kalena hillary clinton oo iyadu u muuqata inay noqonayso musharaxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyadu soo jeedisay in loo baahan yahay in bulshooyinkaasi lasoo dhoweeyo
No matter how many times we endure attacks like this, the horror never hillary clinton ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in loo baahan yahay wakhtigan in ay tahay wakhtigii dadka lasoo dhoweyn lahaa waxayna sidoo kale sheegtay in loo baahan yahay in ay la kordhiyo sidii loola xiriiri lahaa bulshooyinkana oo aanay ahayn in la eedeeyo oo islamarkaana dadkaasi la kala sooco agaasimaha hay-adda f b i james come ayaa sheegay inuu jiro cadaymo adag oo muujinaya in ninka toogashada fuliyey uu xagjir noqday waxayna sheegeen in f b i ay baarayso noloshiisa si ay u ogaato in qof kale la socday ama uu amar siinay wuxuuna sidoo kale sheegay in ilaa imika aanay hayn inuu jiray shirqool gudaha ama dibadda laga soo maleegay ama in ninkaasi uu qeyb ka ahaa koox dhinaca kalena sidii aad ku maqasheen idaacaddeenii shalay culimmada gobolka minnesota ayaa ka hadlay toogashadii ka dhacday magaalada orlando wayna cambaareeyeen sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidu daarulhijra ayaa waraysi ay v o a la yeelatay kaga hadlay arrimahaasi argagixisada iyo weliba waxa asal u ah argagixisada waryaheenna maxamuud mascade ayaa sheekh cabdiraxmaan shariif waraystay oo arrimahaasi wax ka weydiiyey waxaa dhici karta marka qaarkood qaladku inuu uu yahay gobol iyo mandiqo inuu yahay waxaa dhici karta qaladku inuu yahay saan sheegaya fahamkii iyo tarjamadii islaamka oo si xun loo turjamay oo xumaatay inay tahay qaladku marka noocyo fara badan iyo meelo fara badan ayuu ka imaan karaa laakiin waxaa muhiima inaan ogaano qofkii caliya bnu abi daalib ood og tahay qiimaha uu ku lahaa diinta dhiiggiisa bannaystee ku janno tegey qofkaasu waagaa wuu jiray hadda wuu jiraa wuuna jiri doonaa ma aha oo keliya muslimiinta krishtianatigu waxay qabaan kuwa mutadarifiin ah oo argagixiso ah oo qof bini aadamu inuu noolaado aan rabin iyagu sida ay rabaan in loo in loo noolaado mooyaane judaismka ama muxuu ahaa ama diinta yahuud waxay qabtaa kuwa sidaasoo kaleeta ay qabtaa muslimiintuna waxa weeye kuwa noocana oo fara badan baa jira maanta marka ayaan darradu waxa weeye codkii muslimiinta ayaan xoog lahayn tabartii muslimiinta ayaan ayaan xoog lahayn taasaa marka waxay ka faa'iidaystaan waxa la yidhaahdo meel maran ama faraaq waxa lagu dhaha carabiga ayay ka faa'iidaystaan fakyumkii iyo faraaqii marnaa ayaa waxay ku buuxinayaan marka inay dadka laayaan inay dadka qarxiyaan ee waxa weeye afkaartan tadharufka iyo xagjirnimadu maxamuudow diin gooni ana ma laha cid gooni ana ma laha asbaabaha keeni karaa way kala duwanaan karaan Eh, laakiin waxay u baahan tahay xaqiiqa ahaan in ay dadka muslimiintuhuna si adag oo qawi ah ay uga hortagaan u dhaleeceeyaan arrinta wada noolaanshaha arrinta isqadarinta arrinta qofka xorriyaadkiisa in aan lagu xadgudbin arrintaas in aada loo loo celceliyo oo diinta islaamkana samiim ama dhuux u ah arrintaasaa la doonayaa yacni Eh, eh, waa gartay Eh, sheekh cabdiraxmaan eh, weerarkan waxa uu ku soo aadayaa xili eh, dalka maraykanka ay ka jirto eh, doorasho aada u kulul oo adag eh, isla markaasina siyaasiyiin maraykani oo weliba qaarkood doorashada ay ku jiraan ay hadallo aan wanaagsanayn muslimiinta ka sheegayaan waa maxay baad is leedahay tallaabada la gudboon inay qaadaan hogaamiyaasha muslimiinta ee maraykanka ee ku aadan yareynta islaam nacaybka iyo weliba ka hortaga magaca islaam wax kulaynta su-aal aada u fiican weeye maxamuudow arrintaas waxa weeye waxay u baahantay hogaamiyaasha muslimiinta waxaa la gudboon iyagoo isku duuban fariin midaysan inay u gudbiyaan qalabka warbaahinta oo ay si weliba joogtaa mar ma aha hal keliya ma aha laba jeer ma aha si joogtaa ay uga hadlayaan islaamku iyo inuu diin wada noolaansho yahay diin is-ixtiraam inuu yahay diin isqadar inuu taas waa qodob weeyaan qodobka labaad ee taa la socdo waxa weeye falalka noocan oo kale ah dadka fulinayaahu inaysan muslimiin ahayn inaysan diinta islaamka matelin inaysan communitiga mus- muslimka iyo bulshada muslimka aysan ka mid ahayn taasuna waa qodob labaad in la celceliyo oo weliba lagu celceliyo weliba lagu celceliyo la doonayo weeyaan qodobka saddexaad ee muslimiinta la gudboon waxa weeye in intaan aan muxuu ah si si si cad u soo baxno aan bulshada m- m- maraykanka ka mid nahay aan wax fara badan la wadaagno aan wax fara badan oo naga dhexeeya ayaa jira Eh, qiyam baa naga dhexeeya wada noolashaa naga dhexeeya wadan baa naga dhexeeya waxaa naga dhexeysa qadiyad insaaniya qadiyaddaa marka iyo soo bandhigeeduna waa qayb kaloo lagama maarmaana weye ta kale ee nala sii gudban waxa weeye inaan codkanaga aan ku biirino codadka odhanaya xabadda ama ama qoriga hala kontaroolo maxaa jira maxamuudow waxaa marka qaarkood ayaan darro ah oo marka qaar xataa la odhan karaa koongareeska maraykanka wuxuu gabay mas-uuliyaddiisii ninkaasu ama ha waalaado ama nacayb xaddhaaf ahoo muxuu ahaa eh, dhaafay xadkii bini aadamka ha ku jiro intuu gato qori noocan oo kaleta oo rayfal ah oo qoriga milatarigu uu qaata intuu soo gato oo meeshaa la soo galo inuu konton qofna dilo konton qof iyo ka badanna uu dhaawaco waxaad garanaysaa ninkaasu xabado badan buu watay maxaa marka loogu ogolaanayaa wadada minneapolis iyo st paul washington iyo florida iyo muxuu orlando qori noocaasa inuu qof ku xambaarto ku wato maxaa loogu ogolaanaya marka xataa codadka inaan ku biirino dad fara badan baa odhanaya xabadda hala kontaroolo qoriga hala kontaroolo qoriga noocan ah kale ayaan dadka loo ogolaanin dadka inaan codkanaga ku biirino inaan si dhab u soo baxno inaan si dhab arrinta iyada taasna waa qayb kale weeyaan qaybta ugu dambaysa waxa weeye maxamuudo ina laga doonayo waxa weeye nacayb iyo kala qaybsanaanu weligeed meel ma geynin dad marka waxa weeye kuwa dadka kala qaybinaya ee ama siyaasiyiinta ah ama magaca diineed wata ee noocan oo kaleeta ah waa in kuwa la yidhaahdo kuwaasu danteena dhan bay kasoo horjeedaan danta bulshada maraykanka kasoo horjeedaan danta adduunkay kasoo horjeedaan adduunku maanta waa tuulo wuxuu u baahan yahay inuu wada noolaado inuu is-ixtiraamo inuu isqadariyo ayuu u baahan yahay cid kastoo taa kasoo horjeeda waxa weeye adduunka qiyamkiisa insaaniga ah iyo risaalaadkii samaawiga ahaa kasoo bilow risaaladii ilahay uu kusoo dejiyey nebiyullaahi muuse nebiyullaahi ciise nebiyullaahi moxamed oo meelo fara badan oo konsepti oo value oo wadaaga risaalaadkaas ayuu ka hor ayuu ka horjeedaa cid kastoo diida in la wada noolaado marka arrintaasaa muslimiinta hogaamiyaalkooda la gudboon nalaga doonaya nalaga rabaa inaan si cad u sheegna yacni
kaasi waxau ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah imaamyada gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaana uu waramayey waryaha v o da minnesota maxamuud mascade
haatana hargeysa inta la xaqiijiyey saddex qof ayaa dhintay in ka badan labaatan qofna dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaadhay kadib markii roobab dabaylo wato oo xoogani ay shalayta gelinkii dambe ilaa xalayta fiidka ay ka daayeen magaalada hargeysa wiil yar oo ka mida dadka dhintay ayaa la xaqiijiyey inuu daadqaaday halka dadka kale ee dhintay iyo kuwa dhaawacu soo gaadhayba ay waxyeeladu ka soo gaadhay dhismayaal geedo biraha korontada iyo isgaadhsiinta oo soo dumay qaar ka mida jidadka magaaladaasi ayaa xidhnaa ilaa xalayto fiidkii sidoo kalena qaybo ka mida xaafadaha magaalada ayaa mugdi ahaa oo aanay korontadii u soo noqon ismaaciil aadan shirwac oo ka mid ah dadkii xilligaasi roobku da-ayay ku sugnaa bartamaha magaalada hargeysa ayaa v o eda uga waramay sidii uu roobku ku bilowday shalay gelinkii dambe abaara shantii iyo toban daqiiqo ayaa magaalada hargeysa waxaa ka bilaabmay roobab xoogan oo wato dabaylo aada iyo aada u xoogan roobkaasi wuxuu ku bilaabmay si aayar aayara balse markii dambe waa xoogeysay
waxaanu keenay markaasi khasaare naf iyo maal labadaba leh roobkaasi wuxuu ahaa roob run ahaantii dee ku cusub indhaha shacbiga jamhuuriyadda somaliland oo aada iyo aada u xooganaa anigoo markaasi kamid ahaa dadkii gaadiidka markaasi watee marayay wadooyinka magaalada hargeysana nooma saamixin cimiladaasi inaanu socon karno waxay kalitay inaanu muddo labaatan daqiiqa aanaan dhaqaaqi karin oonaan muraayada hore waxba ka arki karin ugu dambeyn se markii jawigu noo saamaxay bal inaan yaro dhaqaaqi karno waxaan ku war helnay dhammaan birihii gaadhsiinta iyo kuwii korontada oo dhulka yaala dhismayaal iyo wadooyinkii oo dhaawacyo soo gaadheen iyo boodharhkii gabi ahaanba iyaguna dhulka yaala laba nooc bay isugu jiraan dadka dhaawacaya dhimashada walaal sahraay sida la sheegayo wiil yar isaga daad baa la tegay dadka kalena waa dad ay dhismayaal qabyo ahaa ku dumeen dadka dhaawaca oo iyagu dhaawac fudud u badanna iyagu inta faraha badan waxay dhaawacu kasoo gaadhay dhismayaashii iyo dhirtii ay dabayluhu jejebinayeen ee dhulka usoo dhacayay kaasi wuxuu ahaa ismaaciil aadan shirwac oo ka mid a dhallinyarada magaalada hargeysa oo xilligii roobabku lixaad kaliya ay ka da-yeen magaalada hargeysa ku sugnaa bartamaha magaalada oo xalayto v o eeda uga waramay sidaa wuxu dhaceen
waa tahay madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha sayid racad al xuseen ayaa sheegay inay halis ku jirto xuquuqda aadanaha ee dunida oo dhan waxaanuu soo bandhigay arrimo xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha oo ay suurtagal ahayd in laga hortago wariyaha v o eda lisa shlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada jeneefa ibraahim xasan daandurey ayaa inoo soo koobaya xadgudub xuquuqda aadanaha oo ay ku kacaan siyaasiyiinta awoodda badan ee ay u geystaan dadka aan awoodda lahayn ee rayadka ayaa ugu horreeya xadgudubyada caalamka ka dhaca waxaana arrintaasi ka digay madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha zayd racad al xuseen waxaa kaluu sheegay in nacaybku uu yahay arrin faraha ka sii baxaysa isagoo sheegay intaasi ay sabab u tahay xorriyaddii bulshada oo sii yaraanaysa master zayd ayaa tilmaamay in dunida ay maalin walba ka dhacaan noocyada kala duwan ee falalka xadgudubka ah ee cabsida badan
waxaan aad u cambaaraynaynaa weerarada ay argagixisadu u geystaan dadkaan waxba galabsan kuwaasi oo si kala soocaan lahayn loo dilo iyadoo loo beegsanayo diinta ay haystaan amaba fikradda ay aaminsan yihiin
ugu yaraan konton qof ayaa nin hubaysanay waxa uu ku dilay goob lagu caweeyo oo ku taalla orlando florida madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha zayd racad al xuseen wuxuu tilmaamay walaaca uu ka qabo hubka ku jira gacanta dadka rayadka
qaaradda ameerika ayaa ah halka ugu badan ee dunida ay ka dhacaan falalka dilalkaahi waxaana inta badan lala xidhiidhin karaa kooxaha geysta dilalka qorshaysan kuwaasi oo cabsi badan abuuraya islamarkaasna keenaya musuq maasuq dhinaca garsoorka ah madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha zayd racad al xuseen ayaa wuxuu tilmaamay dalal caalamka ah oo ay dhibaatooyin ka taagan yihiin sida siiriya ciraaq iyo yemen
waa tahay warbixintaasi waxaa magaalada jeneefa ka soo dirtay wariyaha v o eda liisa shalein ibraahim daandurey ayaa inala socodsiinay waa hagaag subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna ciyaarihii aan eegno wariyaha v o eda minneabolis maxamuud mascad ayaa fadka ku jira oo inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kubadda kolayga dalkan maraykanka iyo weliba ciyaaraha ka socda qaaradda yurub maxamuud haye
abdixusaad waad umahadsan tahay waxaa daqiiqad ka hor soo gabagabowday ciyaar dhex maraysay kooxaha cleveland cavaleris iyo golden state kulankan haddii golden state badin lahayd waxay ahayd caawa in koobka n b a da ay ku guulaysato laakiin ciyaaryahanada cari arvin iyo lebron james kooxda cleveland cavaleris ayaa soo shaqo tegay oo waxa ay ku badiyeen boqol laba iyo toban iyo sagaashan iyo toddoba dhibcood ayaa laga badiyay golden state weliba labada ciyaaryahan ee aan sheegay cabdicasiis ow kiiba waxa uu dhaliyey afartan iyo kow dhibcood labadooda keliya ayaa waxay dhaliyeen siddeetan iyo laba dhibcood waxaad moodaysay marka caawa inay diidanaayeen in koobka hortooda lagu qaato oo halkan waxaa marka maalinta khamiista ah la iskugu degi doonaa guriga cleveland oo kulanka lixaad la ciyaari doono weli fursad ayay haysataa golden state haddii kulankaa badiso ay koobkan ku qaadi karto marka ilaa iyo labada kulan ee dambe dabcan haddii ay cleveland badin weyso waxay markaa noqonaysaa in guriga cleveland koobka lagu qaado hadday badisana gameka toddobaad in laiskugu soo noqdo garoonka golden state warriors dhinaca kubadda cagta haddii aan aado koobkii qaramada yurub ayaa waxa uu ka socdaa wadanka faransiiska si xiisal ayuuna u socdaa gruupka d kulan kamid a oo laiskaga hor yimid spain ayaa hal iyo eber kaga badisay jack republic kulan adag ayuu ahaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta banoni iyo inayasta uu soo baasay ayaa waxaa madaxa ku dheliyay ciyaaryahankay barcelona wada dheelaan ee la yidhaahdo k group e oo kulamo adag laiskaga hor yimidna ireland iyo sweden oo kulmay hal iyo hal bareeja ayay ku kala tageen weliba sweden ayaa goolka bareejada xilli dambe banoni uu soo laaday ciyaaryahan ibrahimovic ay tareet ahaan iskaga dhalisay kooxda ireland hal iyo hal bareeja ayay ku kala tageen laakiin kulankii toddobaadku dabcan waxa uu dhex maray belgiumka iyo talyaaniga wadanka belgium laba iyo eber ayaa lagaga badiyay oo talyaaniga inkastoon la filaynin inay kulankan adkaan karaan haddana ciyaaryahanada talyaaniga oo niman da ah ayaa waxaad moodaa khibrad ay u leeyihiin ciyaartan kubadda cagta awgeed wiilashii firfircoonaa ee kubadda wanaagsanaa ee belgiumka dad fara badanna ay wax badan sanadkan ka filayeen in aanay suuro gelin inay xataa gool dhaliyaan u ciyaaryahanada hazard de bryan iyo lukaku shabaqa kooxda talyaaniga way taaban waayeen ciyaaryahanka wadanka talyaaniga ee uga ciyaara afka hore ee graziano bele kooxda southampton ee wadanka ingiriiska u ciyaarana gool qurux badan ayuu ku sagootay oo ciyaarta kusoo xiray daqiiqadihii ugu dambeeyey sidaana labiyo eber ayaa belgiumka loogu awood sheegtay cabdicasiiso
waa tahay maxkamad ku taalla dalka faransiisku waxay xukuntay shan ka mida taageerayaasha kooxda england oo iyagu qalalaasihii ka dhacay maalintii xaddii qeyb ku lahaa ciyaartii ruushka iyo england dhex martay ma kula tahay ciyaarahan taageerayaasha kooxuhu in iyagu qudhowdu ay meesha rabshado ka wadaan oo meelo badan oo sida kooxan england iyo ruushka oo kale wixii dhex maray iyo weliba ireland iyo kuwo kale wax dhex maray in ay hadhaysayba qalalaasaan dhex maraya taageerayaasha aada iyo aad weliba marka aada eegto kuwii dhex maray wadamada ruushka iyo ingiriiska dabcan wuxuu ahaa wax aada u foolxun oo ciyaarta kubadda cagtana waayahan aan lagu arag weliba ciyaartii weli bilaaban in banaanka la isku dilo oo dhibaato la isu geysto xiriir kubadda cagta ee uefa oo arrintaa ka hadlayna waxa ay ugu ay ugu goodiyeen labada wadan haddii taageerayaashoodu ay khalalaaso dambe abuuraan in ciyaaraha laga saari doono tartanka banaanka looga bixin doono macalinka xulka qaranka ingiriiska roy hudson iyo weliba kabtanka kooxdaasi wayne rooney oo qalabka warbaahinta telefishinada kala hadlayay taageerayaasha ingiriiskuna waxa ay aada iyo aad kaga codsadeen taageerayaasha ingiriisku in ay joojiyaan qalalaasaha oo aanay suuragal ka dhigin in xulka qaranka ingiriiska iyagoo aan dhankooda wax dhibaataha sameyn in ciyaaraha laga saaro dad fara badan waxay leeyihiin taasi sax maaha inay xiriir kubadda cagta uefa ay samayso waayo waxaa dhici karta qof aan ciyaarta kubadda cagta shaqaba ku lahayn inuu qalalaasi abuuro isagoo gashan ee maaliyadda ee xulka qaranka ingiriiska ama ruushka oo kale marka dhinaca kalena waxaa laleeyahay uefa way u baahan tahay inay tallaabo caynkana qaado si qalalaasahan aanay usii socon ay kaga hortagto marka lama garanayo waxa dhici doona kulamada dambe ay ciyaari doonaan wadamadani weliba waxaa isha si gooniya lagu hayaa xulka qaranka ee wales iyo weliba ingiriisku markay ciyaarayaan oo labada taageero la filayo inay dhexdooda rabshado ka dhici karaan marka lama oga sida waxay noqon doonaan laakiin tallaabooyinka ay qaadi doonto uefa ayaa ah kuwa aada iyo aada isha loogu hayn doono haddii qalalaaso dambe ay yimaadaan waa tahay wales iyo waxaa tidhi england labadaas inkastoo ay meelba kasoo wada jeedaan haddii labadoodiiba la kala qaqaban maaragtay cabsiba laga qabo waaba arrin la yaab leh waa tahay maxamuud mascad saaxiib aad baad u mahadsan tahay wararkaasi ciyaaraha la xidhiidha gabagabadii idaacaddaan ku sii siqaynaa saare cidla ayaa stuudiahayla joog saaraya guud ahaan idaacaddii waa nagayntaa cabdicasiisow waxaanu dhegeystayaasha kaga tegaynaa ramadaan kariim subax wanaagsan waa cabdicasiis xuseen iyo saare cidlo idinle sidaa iyo nabadgelyo